asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha golaha codka shacabka soomaaliyeed weeye had iyo jeerba ay ku kulmaan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta waa gole mujtamaca soomaaliyeed caalamka meel kasta ka dhigayso waa gole ay ku kulmaan had iyo jeer laguna warayso siyaasiyiinta aqoon-yahanada kala duwan ee soomaaliyeed meel kastay joogaan magacaygu waa dhigood caawa golaha kan waxaa martii loogu aqoonyaha soomaaliyeed oo had iyo jeer golaha kan mambarka ah weliba dalkaas joogtalayo la kulnool waa ismaaciil diiriyo jamadiid oo ku magac dheer dhega weyne ismaaciil soo dhawow marka hore waxaan jeclaan lahaa in muxuu ahaaye aada nooga waranto bal horta muxuu ahaaye aqoontaada waxbarasho korriimadaada kadibna barnaamijkeena waxaa uu ku saabsan deegaanka saalan u gudagallo sidoo kaleeto waxaan jeclahay bal marka hore inaan dadka ogeysiiyo la socodsiiyo aalaaba waraysyada ka baxa golaha kan nineteen sixty waxaa inoo qaadaa websiteka golahu iska leeyahay golaha nineteen sixty dot com sidoo kaleeto barnaamijyada qaarkood wax qaada oo inta badan silafaasia ka dhegeysan kartaa websiteka kale lagu magacaabo arrimaha dot com oo lagu falanqeeyo siyaasadda ismaaciil soo dhawow aayad baa kuu talagay waa dhagooda kule ku soo dhawow golaha waxaan jeclaan lahaa marka hore nooga looga balhadda sisigaaga adiga aqoontaada waxbarasho iyo weliba waxyaalaha ku takhasustay adigu iyo barnaamijka caawa aad ugu tala gashay golaha nineteen sixty iyo inta akaadhigaysa doonto websadada iyo weliba facebookada soo dhawow ismaaciil
bismillahi raxmaan raxiim degood waad mahadsan tahay waana salaamaya golaha inta ku jirta salaanta islaamka ayaa isku salaamaya isku salaamayaa sida aad dhashay magacayga waxaa la yihahdaa ismaaciil diiriya gamadiid waxaana ku magac dheerahay degaweyne haddii aan ku bilaabo waxbarashadayda ama fiisigayga nolol maalmeedkayga anigu waxaan ku dhashay magaalada buuhoodle waxaan waxbarashadadii dugsiga hoose ka bilaabay magaalada la yihahda xalalan waxaan dugsiga dhexe ka baxay magaalo layado dayaxa iskuolki boodhaka dayaxa dugsiga sarena waxaan ka baxay cumar samatar oo gaalkacyo ku yaala waxaan galay jaamacaddii lasoole oo aan ku takhasu aan diriyo ku sameeyey max iyo cliftry waxaan kale oo ka baxay oo aan gaaday jaamacadda oxford halkaas oo aan ku sameeyey masters of science oo ah in forest management yani sida loo maamulo dhirta intaas ayaa ku soo koobaya waxaan kale oo ka qayb qaatay siminaaro badan iyo aqoonyahaaqoonsayaasi badan oo caalamka aan ka qayb galay badan laakiin intaas ayaa kusoo koobaya waxbarashadayda waxaan maanta doonaya inaan ka hadlo bey-adda soomaaliya baan doonaya si gaara inaan adeegka u saaro waxaana doonaya laba qaybood inaan u kala dhigo bal taarikh ahaan cimiladeenu ama bey-addeenu sida ay ahayd in iyo sida ay u samaysan tahay waxa ilaahay nagu minaystay deegaankeenna iyo dhibaatooyinka soo wajahay hadda ay marayso labada qaybood ayaan doonayaa inaan u kala saaro si marka aada wakti u heshaan wixii su-aalna aada weydiisaan waa bi-addu waa tobic ballaaran oo de laguma soo koobi karo wakti yaroo kooban laakiin waxaan isku dayayaa bal muhiimadda inaan saaro in dadku fahmo dalkeennu sida uu samaysan yahay deegaan ahaan iyo sida uu yahay dalkeenna waxaa lay soomaaliya waxaa kujirta badda ugu weyn ee ah indiya oosha ka laga bilaabo ilaa golofka cadan ayay baddeenu ay ay taxan tahay waa dhul siman marka laga reebo buuraha dhaadheer ee loo yaqaan golis cimiladiisu waa lama degaan ama mid ku dhow lama degaan nolosha dadku waxay ku xidhan tahay xoolo dhaqato iyo beeraley iyo in yar oo kalluumaysata ah iyo inta magaalooyinka ku nool oo qaab ganacsi u nool dalka waxaa ka dhacay dagaalo iyo abaaro saameyn weyn ku yeeshay nolosha dadka xoolaha iyo deegaanka abaaraha waxaan ka xusi karaa iyo colaadaha colaadii nineteen seventy seven gobolada ogaadenia ama dhulka ethoobiya ee soomaaliya ethoobiya lagu qaaday lagu xoreynayey oo saameyn weyn ku yeeshay xag siyaasadeed xag dhaqaale iyo xag nololeedba waxaa ka mid ah abaartii dabadheer oo dad badan oo xoolo dhaqato ah dhibaata gaadhay oo abaartaasu ay aad iyo xoolo badan dad badan ku dhinteen taasna ay dad badan looga looga diga rogay meeshay ku noolaayeen oo loo rogay dhul cusub oo beeraley ah dagaalkii sokeeye ee bilowday nineteen ninety one kii oo ilaa hadda socda kaasna saameyn weyn ayuu ku sheegay ku yeeshay deegaanka soomaaliya iyo sunaamigii two thousand ninkii ka dhacay dalka arrimahaas afartaa meelood ayaa ugu waaweyn marka la arko waxaa saameyn ku yeeshay deegaanka ama ama dhulka soomaaliya dhulka soomaaliya wuxuu kala qaybsadaa dhowr qaybood oo ay ka mid tahay dhulka loo yaqaano gubanka buuraha dhaadheer hawd dhulka loo yaqaano daroor sool dhulka loo yaqaano nugaal mudug ciid deex doobay adable dooy iyo waamo dhulkaas sidaas ayaa cimiladu u kala qaybsan tahay ama deegaanka u kala yahay oo loo kala tilmaamaa haddii aan u gudbo khayraadka ama ku jira ama dalka soomaaliya deegaan ahaan maxaa ilaahay ina siiyey oo hanti ah oo ilaahay nagu banaystay deegaankeenna khayraadka waxaa loo saddex waxaa loo kala qaybiyaa saddex qaybood kalluunka iyo milixda badda yani waa waa waxa badda laga soo saaro waa khayraad dabiiciya khayraadka dhulka korkiisa sida dhirta waxa laga sameeyo ay ka mid yihiin beeyada iyo hadiga oo aada qaali u ah adduunka iyo dhirta oo dhuxusha iyo dhismaba laga sameeyo iyo siiba doonyaha iyo dhulka hoostiisa khayraadka ku jira sida macdanta iyo biyaha iyo waa ka mid tihiin biyaha webiga soomaaliya oo ee badda ugu ballaaran africa dadka soomaalidu ma cunaan kalluunka inta badan iyagoo badda ugu badan leh dad kalluunka aada uga faa'iidaysta maaha dhinaca xoolaha xoolaha siiba ariga ayaa aada looga faa'idaystaa oo ama ganacsi loo diraa ama dadkuba ku nool yahay iyo looda geela soomaaliya waa waddanka ugu geel badan adduunka haddana waxaa lagu qiyaasaa waddanka ugu hila xun yar geela hilibka geela adduunka sida egypt masar oo kale ay tahay waddanka ugu geel yar adduunka haddana waa waddanka ugu hilib cun badan hilibka geela haddaan soo gudbo dhinaca khayraadka dhirta dhuxusha oo aada mamnuuc uga ahayd in la dhoofiyo dalka soomaaliya oo laga bilaabo deegaanada waqooyiga sida geeska gaboolka oo aada looga sameeyo dhuxusha iyo deegaanada koonfurta sida baydhaba ilaa afgooya laga bilaabo adduunka waxay ka joogtaa yani carabahoo kale oo aada istibaala ilaa toban dollar ayaa dhuxusha ay ka joogtaa tubaankii waa waxyaalaha dhirta laga sameeyo xoolaha sida shuruucda waddankeena u taallay lama dhoofi jirin ariga dhedig xoolaha dhedig jeel iyo loba iyo ariba dhulka wuxuu ahaa dhul aada iyo aada u cimilo fiican waan qaboobo iyo kuleyl badan lahayd marka laga laga reebo dhowr magaalo oo berbere iyo boosaaso iyo luuq iyo dhulkaas oo waktiyada qaar xalaaladu aada u kacdo wadanka waxaa laga sameeyey saddex mashruuc oo aada u waaweyn oo deegaanka la xidhiidha oo hoos iman jiray wakaaladkii daa qaranka ka ugu horeeya waxaa laga abuuray waqooyiga oo netherland rangeland project baa la ohan jiray waa mashruuc ballaaran oo isku dhafayey xoolaha iyo deegaanka iyo dhirta iyo daarka waxaa ku xigay mashruuc world bank uu maalgelinayey mashruucaha hore kuwait ayaa maalgelinaysay mashruuc by project mashruuca la yihahdo federal rangeland oo world bank uu maalgelinayey oo goboladaha dhexe ka socday oo dadka xoola dhaqatada ah la berayey qaabka ay u noolaan karaan deegaanka oo xoolahooda iyo daaqooda ay isku dheelitiri lahaayeen iyo beeralayda yaryar mashruucaas oo aada u ballaaran oo intii aan dalku burburin aada u socday iyo mashruuca kale by project oo la yihahdo isagu sida beeraha xagga beeraha ku shuqul lahaa iyo mashruucii ahaa faanoole oo isna la xidhiiday beeraha iyo biyaha si korato looga sameeyo ayaa mashaariicdaas ayaa aada deegaanka saameyn ugu yeeshay oo wax ka waday waddanka shuruuc baa ka jirtay oo ilaa nineteen seventy five sharciga dhulka lahaanshaha oo lasoo saaray oo ah dhulka in aan dal dawladdu markaa jirta ay mas-uul ka tahay lahaanshaheeda civil codekii nineteen seventy three taas oo mamnuucayey in dadku dhaqanka ama dhulka ay yeeshaan qabiil ahaan ama dhaqan ahaan ay u yeeshaan ee dhulka uu yahay xuquuq dawladdu ay maamusho qofka doonaya inuu ka faa'iidaystaana liis lagu siinayo hadduu yahay beer iyo hadduu yahay guri uu dhisto waxaa kale oo oo oo shuruucdaa ka mid ahaa in aan sidaan u soo sheegay xoolaha la dhoofin oo xoolaha dhegin marka aan ka gudbo arrimahaas oo ah taariikh ahaan deegaankeena aan markaan hoos u soo gudbo waxa weeyaan dhirtoo kale haddii aan aada u barto waxa weeyaan dhirta koonfurta soomaaliya ee gobolada dhexe jubbaland jubba area oo dhirta waaweyn ee tropikalka ay ku yaalaan aada iyo aad baa waxaa uga bixi jiray dhir waaweyn oo lagu laga sameeyo doonyaha ama cambaha ay ka baxaan waqooyigana waxaayeen gaaba area gaalo ilado ayaa ku taalay oo dhaadheer oo ingiriisku ku beeray oo guryaha lagu dhisi jiray waxaa soomaaliya ay caan ku tahay oo taariikhda u galay iyada iyo waddanka turkey inay yihiin laba mashruuc adduunka aada looga tacgeliyo turkey oo ah mashruuc dhir la abuuro dhul baldaan oo la abuuro waa mashruuca ugu weynaa oo waddanka turkey laga sameeyey iyo bacad celintii soomaaliya oo bad bacaadka laga ilaalinayey beeralayda dhulka u taabtay iyadoon wax technolojia la isticmaalin bacaadkaas oo lagu celiyey gacan keliya oo lagu beeray markii dambana dhulkii la xidhay bacaadka qofkii xamar iyo koonfur ku noola uu garan karo in ubaan lagu beeray in khudrad dhir ay mida ka baxaan lagu bacaadka dhinaciisa aad ka heli jirtay halkaana abaalmarin lagu siiyey dowladdii waktigaa sheekh maxamed saad allahu naxariso madaxweynaha maxamed siyaad bare allahu naxariso madaxweynihii hore oo hay-adda unib hay-adda environmentku ay siisay abdilad abaalmarina hawshaa uu qabtay waktigii uu joogay waxaa kale oo aada iyo aada soomaaliya ay u lahayd ugaadh aada u qiimo badan ugaadhaas oo intii dambe ilaa dagaaladii seventy seven ay bilaabmeen aada loo titiray oo aada loo ugaarsaday ilaa maroodigii ugu dambeeyey oo u gudbay dhinaca kenya waxaa la oran jiray saddex maroodi ayaa intii dagaalka soomaaliya markii aan dhacay nineteen ninety one saddex maroodi baa lagu sheegi jiray aagaas marka ugaadhiina dagaalkii dagaalada aan sheegay waxa waxay u geysteen dhibaato badan haddii aad soo dadkii soo galay kenya kismaayo iyo aagaas soo maray doobe iyo walbeeniya soo maray waxay garan karaan ugaadha oo u gudbaysa xagga kenya taasna waxa weeyaan dhibaatadii ay keentay iyo quusriskii la mamnuucay oo ay ay aada u badnaa in ugaadhii soomaaliya ay yani laga cidib tiro xagga badda dawladdii dambe intaanay burburin aada ayaa loo ilaalin jiray baddeenna lama ogoleen in maraakiib ay waaweyn oo badda booba inaanay ilaalin jirin inkastoo ayaamihii ugu dambeeyey la samaynayay dad gaarihii ay ay hay-ado ama ay maraakiib heshiis hoose la galeen inkastoo aanay xagga kismaayo area aanay samayn marka dhibaatada haddaan kaga gudbo intaa deegaanka dhibaatada soo hoos saartay waxa weeyaan dalkii mar haddii aan dood yeelan wuxuu noqday dad awal la ilaas- dal la ilaasho jiray laakiin cid ilaashata aanay lahayn ay abuuratay markaa in xoolihii dhadig la dhoofiyo maqashii la dhoofiyo dhuxushii la dhoofiyo oo deegaankii uu xaaluf ku dambeeyo ilaa waqooyi ilaa koonfur baddii soomaaliya waxay leedahay adduunka waxaa jira shan balli balli baa leedahay waa shan balli oo kalluunku isku dhalo oo adduunka la ilaalin jiray oo balli walba dawladda ka dhow ay ilaashato badda indiya firfirdisu halka ku taallo balli baa ku yaalla shanta ka mid a balligaa waxaa wada ilaalin jiray hay-adda caalamiga i u c in la yidhaahdo iyo soomaaliya waa meesha balligu kalluunku ku dhalo dabeedna uu ka fido marka iyadoo aada loo ilaaliyo waxaa maanta dhacday in badii dee xaaladda ay ku sugan tahay aad aada garan kartaan waxaan anigu markaa wakiil ka ahaa hay-adda unit intii aan burburku dhicin nineteen ninety one kii bishii november sideed iyo tobankeedii waxaan qorray warqad hay-adda unit waxaa inoo dhif- inoo fadhiyey nin yihahdo xasan aada bilaal warqad ayaan qorray aanu adduunka u sheegayno badda in qashina lagu daabin doono ee lala dhici doono adduunkana u sheegayno masir daro shan toddoba beri ka bacdi ayaa cadalo lagu shubay wasakh talyaanigu uu soo iibiyey oo soo gudbiyey dowladdii markaa cali mahdiya jirtay wasiirkii caa- xanaanada xoolaha caafimaadka wasiirka caafimaadka u qaabilsanaa ayaa saxeexay daairaa lagu saxeexay ka bacdi nuqulkii markaan helnay waddana mar labaad baanu adduunka u sheegnay in arrintii ay dhacday waxaa lasoo diray khubara adduunka faransiisa inay soo baaraan aniga iyo xasan dabulaal oo nairobi sugan ayaa lahaa arrintaas soo baadh oo raaca kubarada anigu ma raacino waxaan ku weli reerkeyga qaxootigu joogaa meeshana haddaan tago khatar baa ku sugay laakiin xasan dabulaal baan raacay oo markaa aan xidinaan si gaara u eegahayn dilaantiga inta kale u shaqeeyo oo haddii la la dilo xaq helaya arrintii markii la baadhay waa sii la fidiyey waxaa maanta markaa ay ay soomaaliya maraysaa maraakiibta ee boqolaalka u dhaafay ee badda ku jira eele waxaanu la dagaalamaynaa balcadareed ujeedadu waxa weeyaan inay badda boobaan oo iyagu ay ka faa'iidaystaan wadamo- waddamada waaweyn baana ka mid ah kashinka ilaa hadda hobyo iyo aagaas indiya meelo badan buu ka soo baxay waad aragteen een, caafimaad darrada een, ummadda xeelaha degta ama soomaaliya guud ahaanba caruuraha dhalanaya ku dhalanaya waa waxyaalihii aad een, baddaas kashin lagu daadiyey weliba tanjabaan qumladuriyii lagu riday weli dadkiina inta ku leeyihin caruurta generation generation maxaa soomaaliya markaa waxaad maanta moodaa in badeedii iska daabalta la iisanayo ama la doonayo in la dhaco in nin waliba uu doonayo u hanuunayo kii afrikaanka ah ee inagu xigay iyo kii shayahaba in uu dhaco oo boobo wixii dila laga sameeyo dal aan dal lahayn dowlad lahayn wadaniyiin lahayn cid walba ka faa'iidaysanaysaa marka waxaan jecelahay wixii su-aala in la weydiiyo intaas ayaan doonaya aan kusoo koobo bee- bee-addeenna dhibaato meeshay siday ahayd iyo meesha ay marayso waan idin salaamaya ma lay maqlaya
ambas maxaa lagu maqlayaa boqolkiiba boqol waa lagu maqlayaa waxaa jirta in aad sheegtay in cadane qashin lagu daadiyey oo haydin warad ka qortay dadna loo diray maxay caddeeyeen dadkaasi loo diray iyo khubarada faransiiska loo diray ma- maxay caddeeyeen noocee lagu daadiyey maxay ka dhibaatkeeni ka taabay yidhahdeen waxaa lagu daadiyey meesha
waxay caddeeyeen markii lasoo diray khubaradaas ee ay tageen cadale markii hore waxaa lagu sheegay ira- irbadaha iyo waxaan cisbitaallada laga qashinka cisbitaallada irbaha iyo waxaas baa lagu daadinayaa wax dadka dhibaato ule maaha baa laga daadisiyey nimankii lacagta laga- laga markay qaadanayeen markii ay saamul ka soo qaadeen khubaradii iyo xasan abdul la socdo markii ay yimaadeen xamar beres bay qabteen waxay yidhahdeen waxba maanaan soo arag because waxay ka baqayeen in dhibaato la gaarsiiyo laakiin markii ay nairobi yimaadeen ayaa hay-adda yuni mustafa tolba ninka la yihahdo hay-adda yuni madax ka ah oo musriya ayaa bablish gareeyey waxaana lagu sheegay in khashika nuclearka haraaga ah in lagu daadiyey magaala xeebta cadale sidaas baana adduunka oo dhan loogu faafiyey kabacdina waxay noqotayba in ay ay noqoto arrintii arrin aan dee laga soociyo burcalbadeeda ka abuuratay soomaaliya waxay ku bilaabatay boosaaso markab muuniye marka soomaalida muuniga muuniyaleeda la hayay oo soomaaliya lahayd oo muuya u isticmaali jiray marba nimankii warlordska ahaa inuu nin walba lacag siiyo marka lugkana isagu uu boo uu qaato oo uu iibiyo kuna dilaa uuna siiyo in walba uu ku muslixo waxoogaaga qado warlordska ah niman dhalinyaraha baa markabkii qabsaday waa nineteen ninety one ninety two markabka anigu markaa boosasa joogay dhalinyaradii waa la kulmay lacag saddex boqol oo kuna bay ka qaadeen dhalinyardii waxaan ku dhiirigeliyey waddankiinii waa la boobayaa sidaas inaad ilaalin kartaan ilaalitaan saxaabadeedu horta waxay ka timaatay kalluumaysigaas laakiin tamar ma yeelan oo markii la arkay inay yihiin waxaa iyagii la sukoobay hayadihii waa niman maafiya oo waaweyn ayaa dhalinyaradii maskaxdooda bedelay oo lacag u bedelay oo qoomiyadii ah inay badda ilaaliyaan ka bedelay dabeedna waxay ku dambaysay meeshaas ay u yeedhaan maraakiibta qaadanaysaa lacag baa la siiya iyagoo barcabadeeda ah baa lacagta la siiyaa aan hadda aan aanay waxba ilaalin karahayn markaas intaa lagu subay waktigaa cadale sidaas ayay ahayd
ismaaciil waxaa la sheegaa dhul kale oo fara badan oo in laamka ay weliba in wax lagu shubay hay-adiinu ma waxay ku ekaatay keliya uun cadaleeda ku ekaatay mise meelaha kalena xataa dhafteeda waxbay kasoo hogaatay maxaad kaloo warbixin ka haysaa dhul kale wax lagu shubay
warbixino badan baanu dee la soconaa hay-adan yurub iyadu si gaara ayay arrintaa u daba socotaa oo u ilaalisaa aagga hobyo yani sunaamigii dhacay markuu dhacay ay iyo xagga ka dhacay waxaa saamo badan baa soo baxay oo sunaamiga soo saareen meelo gudaha ah oo dalka ah waa la sheegayaa oo iyana waxba ku daadiyeen laakiin waxay u badan tahay meesha hadda la isticmaalaa ama lagu subaa waa badda meelaha waqooyiga meelaha ayaa la sheegayay inaanay laakiin anigu hadda informationkaas ma hayo xagga dhulka ah laakiin waxaanu haynaa badda in meelo badan lagu daadiyey
waa gartay ismaaciil marka hadda laga tago dhibaatada ay keento muxuu ahaye qashinkaa lagu shubayaa baddo waxaa jira xaaluf badan fara badan oo ay ku hayaan dadka reerbaadiyaha iyo weliba ku ganacsatadu dhulka la shidayo ama xaabada la shidayo haya jeeree carabta loo dhoofinayo iyada laf ahaantoodu aman intee la egba haddaad qiyaasteen adigana dee shaqaadu baahayd ilaalinta muxuu ahay baa qaba saamayn iyo dhibaato intee leg baa ka diiwaan geliseen amase aada aragteen oo dhulkii lasoo dhisay
waa hadal fiican su-aal fiican aada weeyaan ninkii yaqaana koonfur kismaayo dee waa adiga arkay markii ay dhuxushu ay ay dekedase u buuxday deegaanka koonfureed oo kismaayo iyo deegaankeeda ah oo aada runtii dhir fiican ku taallay maanta lama odhan karo yani xooluhu geeday hoos harsadaan in laga helo way adag tahay waqooyiga aada iyo aada baa loo eegay ilaa bari ilaa solalka ilaa burco deegaankaas oo aada aad isageedka gabownka ku badnaa maanta wax yar baa ka taagan aada iyo aad baa loo xaalku uu runtii waddanka ugu baahay anigu waxaan sameeyey hadda mashruuc aan folobgareeyey oo faa u gudbiyey oo wasaaradda xanaanada xoolaha ay hadda maalgelin sugayso oo sideed lix gobol oo soomaaliya ah hargeysa garowe iyo aagaas aaga gobolada dhexe shabeelada hoose dhexe kismaayo iyo bay waxaan ugu talagalnay boqol iyo konton milyan oo geed inay kun oo geed inay sanadkii soo saaraan oo dhirayn lagu abuuro sanadkii ilaa dhowr iyo toban kilomitir oo dhirayntaasa oo dadka shacabku ay gacanta maamulaan oo aan dawladdu maamulin shacabka deegaanadaas ay dhuxush ay abuuraan baan hadda gudbinay oo anigu aan diyaargareeyey oo sugaya maalgelin risana ka qabno inaanu bal ku soo celinno dirtaa la gubay ama la geeyey in deegaanadaas dibudhirayn laga abuuro laakiin maanta maal lagu oran karo dhir baa ku hadhay soomaaliya dhirtii waa wareeg ee go- ee gooyaha laga samayn jiray maanta ee kismaayo meelaha gooyaha laga samayn jiray geed ku hadhay ma jiro cambihii baa la gubay cambihii aa la- khayraadka la cunay baa dhuxul laga dhigay marka halkaasay maraysa xaaladdu
waxaan waxaa jiraa dhul dawladdu ka dhigi jirta seere oo xili jirtay dad fara badan oo soomaaliyaedaan oqoonin seeraha la sheegaa wuxuu faa'iida leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaad dadka dalhadda go-aa ku jiray inta dhegeysan doontaba aad faa'iidada seeruhu leeyahay aad u sharaxdo baan aad u jeclaan lahaa
sheeraha waxaa laga bilaabay waktigii ingiriiska ayay bilaabatay maadaama aynu ummadeenu soomaaliya ay tahay xoolo dhaqato deegaanka marka roobku helo ee la daaqo ee cagta la mariyo dabayshu marto dhulkii markiiba wuxuu noqonayaa dhul daaqii u isbedelay marka si loo helo waktiga jilaalka yani xoolihii waktigii jilaalka ahaa ee qoraxdu kululaato ee biyaha loo baahan yahay inay xoolihii helaan daaq waxaa la sameeyaa dhul weyn baa la xidhaa seeraa la yidhaahdaa dad baa ilaalin jiray waxaa loo gediyaa markaa dadka bee xoolo dhaqatadu waxay u guuraan dhul kale oo roobkii ka dacay bay soo daaqaan waktiga guga ama dayrta ee marka ay soo laabtaan ayaa seerihii loo furaa markaasaa xoolihii ku badbaadaan dhulkiina wuxuu noqonayaa dhul isbedelay oo wakti helay oo ku hadhow marka roobka helo oo dib ugu soo baxo kii markaa gudda la daaqay hadhow markuu roobka helo ee jiraalka laga maqan yahay roobkii si fiican buu kusoo saaraya waxay u fududaanaysaa marka xoolihii inay xoolo nacafi leh oo jirkoodii iyo caanahoodiiba laga faa'iidaysto ay noqdo seerahaas waa aada iyo aad bay u dhib badnaa waktiga ingiriiska in in la fahansiiyo laakiin markii dambe aad buu uga socday gobolada dhexe iyo gobolada waqooyiguba beeralaydu haddaan beerta haddaan la dhala rogin oo sanada la beerin ama dalaga loo kala bedelin ciddii way macnaantii way ka dhamaanaysaa dhirtuna waa sidaas kale iyo xawsku haddii aan loo samayn alternative daata si gaar loo kala daaqin waxay noqonaysaa wax ay hadhow ay nabadguraankaa cagtu hadday marto dabayshu hadday marto roobku hadday maraan dhulkii haddaan la xidhin oo aan wakti loo kala samayn seeraha micnaheedu waxa weeyaan in ay dadkii iyo xoolihiiba ay kala helaan laba wakti oo midna ay kii barwaaqada daaqaan marna kii qalala oo cawskii baxay oo taagan in la daaqo sidaa weeye micnaha seeru
ismaaciil dadka soomaalida ee ku dhegeysanaya haddeer iyo kuwa maqli doonaba maxaad jecesha inaad fikirada kula talisaado marka dhinaca deegaanka laga eego
waxaan aada doonayaa dadkii dhegaysanaya iyo kuwa kaleba aanuga taliyaa waxa weeyaan deegaankii hadda khatar buu ku jiraa waxyaalaha aan doonayo dadku inay fahmaan waxa weeyaan haddii deegaanku lumo xooluhu way naga lumayaan xooluhu hadday lumaanna dadkii baa lumaya waxaan aada u jeclaan lahaa dadka qurbaha jooga in nin waliba ama gabadh kasta deegaanka ay ku dhalatay ee ay ka soo jeedo inay dadka ku baraarujiso dhulka inaan la la gubin inaan dhuxusha la gubin in dhulka loo kala hadayo meel la daaqo iyo meel la xidho in dhulka la degayo deegaanka laga ilaaliyo waktigii annaga daa qaranka aanu samayn jiray xorfadaha la qodayo ama meelaha biyaha laga samaynayo waa la kala fogeyn jiray waa in ilaa toddobaatan ilaa konton kilomitr aanay meesha biyaha laga fursadanayo aanay meesha kale u jirsan taa waxa weeyaan haddii biyaha meel walba biyo laga abuuro dee dadku way ag degayaan meeshina xaaluf bay noqonaysaa dabeedna dadkii hadhow biyihii waxba u tari maayaan biyuhu iyo daaqu isku xidhan yihiin in xooluhu ay helaan biyo iyo daaq inay helaan baa loo baahan yahay waxaan kula talinayaa war dalkeennii intii aynu dhibashada iyo qofka dhintay iyo ha noqoto dadku waa dhalan doonaa Eh, adduunka dagaal gabaad baa ka dhacay dadka haddana dadkii waktigaa baaba'ay waa ka soo kableen maanta jarmalkii adduunka la kala qaybiyey maanta waa ka adduunka dadka ugu dhaqaalaha badan ka mid yahay in aynu guunta eh, guddiga liidaskaga dhigalo deegaanadeedii dib ugu noqono oo la talino dadka aynu u kala saarno xoolo iyo kalluunka iyo beeraha loo kala habeeyo oo ay qof walba maskaxaysa ku dhalato haddaad jeed beerto ummadii aakhirada faa'iida kugu tahay ama aada badbaadiso aakhirada ajir baad keenaysaa ibkana waxaad uga tegaysaa carruurteenna dhaxal waxaan doonayaa inaan ila waago markaan jaamacadda ingiriiska ka baranayay ayaa waxaa ku dhufatay dabayl weyn nineteen eighty eight ingiriiska dilkii oo dhan bay burburisay ingiriiska oo aqoontii intaa leedahay waxaa la yidhi war sidee uga dhaadhicinaa ummadda ingiriiska inta hektar ee la daadiyey dadka ingiriiska qaar baa higtarkaba garanaya higtarku kenya waxay war higtar garan maayaane aan inaano intaasoo milyan bilyan oo geed baa burburay oo xushii dabayshi burburisay marka qof kasta oo ingiriis oo hal baan haddaad bixiso laba baad ha laba baad haddaad bixiso geed baad beeraysaa waxaa soo xorotay malaayiin doo baan oo iyo hal mara soo xorotay dadkii waxaa laga dhaadhiciyey dhirtii intaasoo milyan oo dhiraan burburtay oo dabayshii burburisay sida ay kusoo noqon karta waxa weeyaan laba qof oo laba doolar bixiya waxaan kula daarmayaa war qof walowba laba doolar u diyaargaree inaad dhulkaagii deegaanka wax kaga qabsato adigu labadaa doolar waxaan udhigayaa inay dhir geed abuurto oo deegaankaa taado lacagtaa geed ku abuura markii aanu dowladda intaana burburin luuq oo barnaamijka aanu ka bilownay waxaa kamid ahaa qoyska in la siiyo geed lagu hor abuuro waxaa leeyahay geedkaas intuu hal mitir gaarayo lacag baa lagu sii jiriya raashin maalintuu hal mitir iyo badgaare xoogaysto geedkii isagaa iskale qofkii laakiin inta uu geedku kobcayo si riyaha uga ilaaliyo hadda waa dadka magaalada degan lacag baa lagu siibay waxaan dadka kula talinayaa inaynu degaankii lacag u hurro wacyigelin u hurro dadkii la hadallo cid u soo socota ma jiro dadkii hore aqoonta laada waa gudbeen dadka maanta jiraana ee dhalinyarada dowad wax ku baranayaana dalkiiba aqoontiisi iyo waxtarkiisi maba garanayaan waxay miidiyaa ka arkaan bay jiranayaan dhalinyarada in lagu celiyo dhulkii nin walba aad taado bal soo arag bil deegaanka haddaad naba tahay bal soo arag si au deegaanka u tagto gabadhaan dhalay baan waxaan geliyey boohoodle wiilyo gabadhaan dhalay waxay arkeen mas-uulihii lagu fadhiisanayey waxay ku dhasheen new zealand gabadhaan dhalay waxay tidhi waxaan waa maxay anigu waxaan mashruuc baan qaadanayaa adeeraday aan mas-uulaha uga dhigo ka bedelo qof kasta waxaan ka rabaa lacag iyo project si aan mashruucaas aan aan mas-uulaha ugu hagaajiyo waayo mas-uulaha markay aragti way yayacday laakiin meesha ka timid ay ka eegaysaa dhalinyarada ha lagu celiyo deegaanka ha la soo baro sidaas baan anigu kula darmayaa dadka dhegeysanaya
aad iyo aad baa umahadsan tahay waa aqoon-yahan ismaaciil biiriyo damadiil oo ku magac dheer dhegaweyne iyo weliba barnaamijka aqoon-yahanada soomaaliyeed ee kabaxaa golaha nineteen sixty aad iyo baad u salaamayaa waa dhegood iyo golaha nineteen sixty qof kastuu dhaafayow websiteka golaha w w w dot golaha nineteen sixty iyo weliba websiteka kale ah muxuu ahay arrimaha dot com ayaad ka dhegeysanaysaan waraysiga kan youtube-ka waad idiin soo gelin doontaan kala socon doontaan aad iyo baad u salaamayaa boqolkiiba